Wasaaradda Waxbarashada Hirshabelle ayaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ka dhagax dhigtay iskuul cusub oo ay wax ku baran doonaan gabdhaha ku nool magaalada Beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada. Iskuulka oo laga dhagax dhigay xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne ayaa wax badan ka tari doona baahiyaha dhanka waxbarashada ah ee ka jira magaaladaasi. Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Hirshabelle Sicid Hagar Camalow ayaa ka warbixiyay muhiimadda iskuulku u leeyahay gabdhaha Beledweyne iyo cidda wasaaradda ka caawisay hirgelintiisa.
waxaan hadda joognaa goobtii aan ku dhex dhigaynay dugsi loogu talagalay gabdhaha mashruuca g b e ee, wuxuu naga caawiyey iskoolaad badan oo aan deegaanka hirshabeelle ka dhisi doonno hadduu ilaa yidhaahdo iskoolaadkaas waxaa ka mid a saddex iskuul oo gabdhuhu leeyihiin ay saddex iskuul oo xanaanada caruurta oo ilmaha yaryarka oo intayna waxbarashada gaarin lagu xanaaneeyo iskuul ka mida waaye iskuulkan lixda iskuul oo hay-adda care ay muxuu ahay kontraadeeda haysato oo g b e ga hoos yimaada Ee, hay-addaas iskuulkan ay dhisi doonto lixda ah mid ka mid ah goobtii lagu dhagax dhigay aan joognaa dhagaxdhigaas waxaa nagala qayb galay guddoomiyaha ah, gobolka hiiraan ee, muuse salaad weheliye iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa Ee, waxaan rabnaa inaan mar walba dumarkeennana ka hagaajinno aqoonta mar walbana caruurteenna soomaaliyeed ay helaan meel ay barbaarintoodu ka bilaabato intayn iskoolka gaarin sidaa awgeed ayaa g b e ga waxaa ku jiro mashaariic noocaasa mashruucaas mashruuc ka mida waaye magaalada beledweyne iskoolka ay hesho waaye gabdhaha ku nool deegaanka beledweyne iyo agagaarkiisa waxaan rabnaa inay iskuulkan u noqoto iskuul beysa oo tababar gabdheed iyo eh, muxuu ahay lagu qaato